cabdikariin siraad axmed waxa uu ka soo goostay ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose askarigan ayaa in muddo ah ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland waxaana lagu soo bandhigay degmada jilib wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxa uu sheegay in ciidamada maamulka jubbaland ay yihiin kuwa la nool dhibaatooyin kala duwan dee anagu waanu iska shaqaynay dad aa shaqaynaa waxay ku shaqayn aan garanaynin baan ahaynoo dhibaataysanoo deegaamada haddee baarsangooni ilaa iyo yoontey ilaa iyo adi biroole aagan hadba meesha wax ka jiraan naloo qaadi jiruun waxaa ka mid ah dee anuun dad dhibaataysan oo inkaar ku dhacday oo wax faa'iida ay hayaan jirin khasaare mooyaan aan faa'iido lahayn oo maxaan ku dhahaya iska cadaaban oo waxay ku cadaaban yihin la gelin waddankoodina gaal iska maamulan hayo gaalka meesha jooga mushaar kun iyo shan boqol buu qaataa anna waxaa laga yaaba afar iyo shan bilood inaan waxba aragba oo hal mira waxaan guri karaa laygu leeyahay ilmaa beeliga raba cid waxay siina aan jirin afar iyo labaatan saacna aan iska cadaabana marka niyahow anu wallaahi waxaan ku dhimanhaya iyo waxaan ku dagaalamaya hadda ma garanhaya ilaa saacadan ilaahay unbaa laakiin ifaanshay insha allahu sidoo kale waxa uu ka hadlay dhaqan xumida ciidamada maamulka jubbaland wuxuuna ka waramay dhacdo uu mar la kulmay waxaan arkay anigoo iska roondo ku jiro roondo laydiray baan meel ku soo baxay laba qof oo ajanabi oon isqabin oo isku haysta waan soo kaxeeyey markaan keenay yaa layidhi maxaa usoo qabata anigaa laygu xidhayba markii laygu xidhay anigu waan fiiriyey waxaan dhahay waxaad ku dhiman waa waxyaalahan soo maaha arrintaas iyo arrimo kale oo ayaguna dhibaatooyinkan ku jira markaan arkay oo meel kasta ka fiiriya oon salaadla tukanin waxaad arkay gabal meesha kugu dhacin waa kugu beriyo adoon laga yaaba inaad hal waqti aad ka tukanin waqtiga ilaahay marka niyo dhibaatooyinkaas ka jira in badan baan anigu horta ku fikiray waa horaan iska sutagala laakiin xoogaa aqoon la-aan iyo waddanka aqoonin iyo dadkaona waxba ka aqoonin baa xoogaa i haysay marka insha allahu haddana ilaahin baa iisoo fududeeyey oo go-aan baan iska soo gaadhay ilaahina alxamdulilah haddana mahad baanwaan fiicanahay wax dhibaataa ma qabo muslimiinta baan la joogaa shantii waqti baan iska tukadaa waxaan maxaan ku dhaha qabow iyo raaxa ka haynoo hadda anigoo aan aan arka ma jiro askarigan ayaa ku biiray tiro ciidamo ah oo waayihii dambe ka soo goosanayay maamulka jubbaland kuwaas oo si isdaba joog ah loogu soo bandhigay degmada jilib wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka